xildhibaan maxamed jaamac raambo oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa deeq isugu jirta agab waxbarasho iyo caafimaad gaarsiiyey deegaano ka tirsan gobolka howd ee somalilan dugsiyada iyo xarumaha caafimaad ee la gaarsiiyey deeqda ayaa horey waxaa uga jiray baahiyo dhinaca agabka ah xildhibaan maxamed jaamac raambow ayaa sheegay in deeqdan ay tahay mid horu dhaca kuwo kalena uu dhowaan keeni doono markii horeyse waxaanu soo marnay magaalada cunaaqabad ee gobolka hawd oo aan geeyey kuraasiyo miisaan ay ku fadhiisanayaan shan iyo afartan arday waxaanu soo marnay gumburaha oo isnaanu geynay kuraasiyo miisaan ay ku fadhiisanayaan shan iyo afartan arday beligubadlaanu soo marnay beligubadlana laba fasaloo cusbo dugsiga hoose dhexe lagu kordhiyey ayaanu saliigii iyo saarnay jiingadii iyo qoryi oon kaga qayb qaatay gumar baanu soo marnay agtiina iyadana aan qalab caafimaad kusoo wareejiyey daawooyin iyo baahiyo kale imankana waxaan joognaa magaalada balle cabane oo isna gaarigii ambalaaska ahaa ee fadhiyey aanu kiciyey guddoomiyaha degmadaan la soo hadlay waxaan kuhi magaaladan marayaa baahidaada koobaad waa maxay wuxuui baahidaada koobaad waxa weeye gaarigii ambalaaska ahaa ee hooyada umulasa qaadayey ayaa sanad iyo wax ka badan naga fadhiya gaarigaa noo kici gaarhiga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay uu nagu guuleeyey waana kan naga dambeeya ilaahay baana mahadaa leh lacagtaa gaariga lagu kiciyo waxqabadka kalen saaka soo samaynay maaha mid dowlad bixisay mid ganacsata bixisay mid qurbajoog iyo qaadhaan kale maaha waa lacag aan anigu bixiyey ilaahay baana mahadaa leh insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in gaarigaasna hooyooyin badan oo umulayey iyo dad kaloo xanuunsanayaba uu insha allahu tacaala badbaadin doono qaar ka mid a maamulayaasha iskuullada agabka la gaarsiiyey iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa uga mahad celiyey xildhibaanka xildhibaan maxamed xuseen jaabac oo noo keenay deeqda waxbarasho kuraasta ah u keenay dugsiga cunaqabad waanu ka gudbina waanala mahadnaqana alxamdulilah baan leena runtii waxaan halkan aada ugu soo dhaweyneynaa xildhibaan maxamed xuseen jaamac rambo oo runtii deeq dhinaca kuraastaa soo gaadhsiiyey dugsiga cunaqabad xildhibaanku waa ku mahadsan yahay aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii farxad gaaray noo tahay in xildhibaanku maanta deegaanadiisa soo xasuusto oo wax ku soo celiyo maadaama marka horeba dee xildhibaanka kaleetaan lahaynba deegaan ahaan farxad gaaray noo tahay waxa uu maanta qalabeeyey hal fasal oo ka mid a dugsigan kumburaha laba fasal baa bila qalab ahaa marka maanta hal fasal baa saa qalabkiisii ugu dhammaystiray aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa xildhibaan raambo wax badan buu halkan ayuu howlo badanoo ka horreeyey buu ka qabtay halkan howlo badanoo ka horreeyey ayuu halkan ka qabtay iskuulkan ka horreeyey waayo maxkamadda oo aada nooga dayacnayd wuu noo dayactiray wuu noo nidaamiyey aada baanu ugu mahadsanyay ugu mahadinaynaa xildhibaanka maantana tan uu noo wado waa mid labaad iyana xildhibaanka maanta iska leh xafladdan xildhibaan raambo oo soo kordhiyey waxyaabo badan sida wadaashii iga horreeye sheegeen oo dib ugu soo celiyey deegaankiisii ka soo baxay waxaanu soo marray cunaqabad iminkana waxaanu joognaa gumburaha labadaba deeq waxbarasho ayuu soo gaadhsiiyey waa mahadnaqayna agabkan iskugu jiray kuwa waxbarashada iyo kuwa caafimaadka ayaa deegaanada la gaarsiiyey wax badan ka tari doono baahiyaha ay qabeen